caawa waxaanu waraysi la yeelanaynaa afhayeenka gobolka bari ee north america sakariye xaaji siciid oo ku sugan magaalada minnesota dhibaatooyinkii ka dhacay bari iyo dagaaladii iyo mudaharaadadii dhacay intaba ayaanu ka waraysan doonaa marka hore intaanan u gudbin waraysiga waxaan kusoo dhaweynayaa afhayeenka gobolka bari ee north america sakariye xaaji siciid sakariye marka hore kusoo dhawow madasha
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yasinow aad iyo aad baa umahadsan tahay adiga iyo dhammaan saaxiibadeeda qaaliga ah oo matala noo fududeeyey aniga iyo guddoomiyaha labadeenaba inaan kasoo qayb galla caawe madasha waa asad iyo ninka la dhaho taagane iyo adigoo ah wariyaheenni aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal soo waa dhawa
waayahay innagana aad iyo aad ayaanu ka mahad celinaynaa fursadda qaaliga aadna siiseen kuna soo boqoteen soomaalida ku sugan meel kasta adduunka ka joogto su-aasha ugu horreysaanu kuweydiinaynaa afhayeen xaaladda hadda ka war xaggay ku sugan tahay ciidankii guddoomiyaha weli dagaalkii masidiis buu sii soconaya mase wadahadal iyo dhexdhexaadin baa socota
bismillahi raxmaan raxiim mar labaad dhammaantiinba asalaamu calaykum yaasiin oo aad iyo aad baa umahadsan tahay waa su-aal fiican oo dadku dhammaan ay wada sugayaan horta waxaa igu horreeyey guddoomiyihii hore ee gobolka bari warbixin fiican oo saxan uu idin siiyey taasina waxay idin caddaynaysaa inuu gurigiisa joogo oo uusan xirayn awoodna uusan ulahayn maamulka hadda jooga boosaaso oo cabdulla cadgaas uu ka mid yahay inaysan intay u tagaan aysan soo qaban karin walaal magaalada ayaamahan o dhan waxaa ka socday qalalaaso mudaharaad baa ka socday ma xasiloona nabadgelyona laguma joogo markaan taas ku leeyahay six o'clock meesha ay qoraxda kuugu dhacdo waa inaad gurigaaga gasho waayo beenta iyo turuufada idaacadaha laga sheego iyo websaadyada lagu soo qoro walaalayaal ha rumaysanina boosaasa weligeed waxay ahayd qabiili xaafadaha qabiili baa loo kala degaa aniga oo reer boosaasood ah xaafadaha kale inaan garasho ugu gudbo maaha markii system noocaana uu jiro oo dadku uu kacsan yahay oo qabaa'iladu ay hubaysan yihiin ma geli kara xaafadaha qaarkood laisuma gudbi karo cabdulle cali gaas iyo ragga la socda waxay joogaan oo ay ku og yihiin waa madaxtooyada waa jiraan ciidamo jira oo jooga dekeda waa jiraa ciidan jooga weli meesha la yidhaahdo eelaboorka dadka raba systemka inay wax ka bedelaan uu galan ugu horeeyo iyo ciidamada gobolka bari iyo dhammaan dhallinyarada shacabka gobolka bari dooni maayaan inay dekedoodana burburiyaan hantida dowladana burburiyaan laakiin waxa ay doonayaan oo u heelan yihiin har iyo habeen anigu xaloo dhan baan la hadlayay maanta o dhan baan la hadlayay inay systemka wax ka bedelaan horumarigli dadkan baadiyaha ka yimid oo deegaanka isugu wada yimid oo jagooyinka beenta a loo wada xiray oo corneyl iyo generaal iyo xidigle ninaan waxba qori aqoon baa loo loo xiray horumarigli geel ba geelaa laga soo waday geel buu raacayay tuutaa loo xiray waxaa la yidhi adeerkay waaye waa corneyl idinkaa raalli idinkaa taas markhaati ka ah ogna inay idaacadaha intay ka hadleen dadka deegaanka deganaa ay ku sheegeen iyagoo lagu magacaabayo taliyaha ciidanka gobolka bari uu yidhi dadka deegaanka degan dhaqan male waa dad wacallo ah waalidiintoodna waa dayuus taasina waxay caddaynaysaa qofku inuusan disciblin lahayn akhlaaqan lahayn magaalada boosaaso waxay iga weydiisay yaasin inaad way kala xiran tahay xabadda haddaysan hadda bilaabanna saacadaha soo socda way bilaabanaysa laakiin afhayeen soo ma ahayn dhalinyaraa tahay nin aqoon-yahanaa tahay nin waddanka gurbaha jooga baa tahay soo ma ahayn xal kale in la raadiyo inta xabad iyo lagu raadinayo iyo hawlo kale oo weliba dawladdii hadda jirta lagu samaynayo inqilaab
walaal inqilaab waxa la dhaho ma jirto dowladna ma jirto meeshaan dad walaalaayo wada dhashay baa heshiiyey waxay ku heshiiyeen wax hal ah ma ku heshiin maamul jiri doono forever wax hal ah markaas dadka deegaankooda iyo walaalahooda iyo familadooda wixii xal u noqon kara baa lagu heshiiyey waa la socotaa markii maamulka puntland la asaasay deegaamo tiro badan baa ka go-ay kuwo tiro badan oo ku jira oo jecel inay ka go-aanna waa jiraan warever gooray ka goy doonaan ilaah baa maalin dhaweyd dhalinyarada da-da ageka twenty one ugu yaryahay twenty sevena ugu wen yahay shir bay qabsadeen iyagoo shirka haysta waa dhalinyaradii ardaydii jaamacadaha ka kala jabiyay kuwana weli jaamacadaha aadaan ninkaan kuu sheegayo iyo cabdulla caligaas ciidamada uu soo diray hotelka ardayda lagu weeraray dadkii isimadii gobolka bari u dhashay ama dadkii guddigii ay samaysteen lama xushmeen lama qiimeyn websaadyo iyagu ay leeyihiin baa jira weriyayaal iyagu u hadla baa jira waxay iyagu ay u sheegaan bayna soo qoraan oo beenoo dadka loo sheegaa laakiin sakariyaso lama oran karo haddii ay dawladdu meesha ka taliso nidaamkeeda amnigeedana ay iyadu mas-uul ka tahay ismahan in dhalinyarada laftigooda ay kasoo qaataan warqadda hadday shirayaan iyo waxay qabsanayaan oo u sheegaan dowladda si loola socdo waxyaalaha meesha ka socda
walaal taas way fiican tahay wayna ficlaan lahay dhalinyaradan kuu sheegay waa dad deegaanka degan oo deegaanka u dhashay waa dad waalidiintooda la yaqaano waa dad sanjiyadooda iyo lafahooda meeshay kasoo jeedaan la yaqaano waayo waa dad jecel nabadda waa dad aan weligood qore ridin waa dad aan mooryaannimo iyo waxaan dhaqan ku lahayn laakiin markay arkeen dhaqan xumada nimanka askarta ah oo cabdiweli caligaas uu wato ay dadka kula dhaqmaayaan hadday dumar noqon lahayd iyo hadday gabdho noqon lahayd iyo hadday oday iyo isim noqon lahayd danta ayaa ku kalaftay dhalinyarada inay kacdo walaal oo deegaankooda usoo jeesto ay mooryaantan iska kor kiciyaan markaan kuleeyahay walaal mooryaanta dadkan kulli waa dad wada dhasho weye laakiin walaal dhaqanka waa lagu kala fiican yahay magaca anagu waa wadaagnaa ma diidanin laakiin dhaqanka waayahay afriyan su-aasha ayaan kuweydiinayno dadkuna ay ku wareegsan yihiin oo leeyihiin gobolka bari siduu wuxu rabaa idinku waxaad rabtaan inaad puntland kasii mid noqotaan mise waxaad rabtaan inaad gobolkiina goonni u goorsataan oo idinku qabsataan waxyaalaha aad u baahan tihiin maxaad mise dowladda hadda jirta ayaad ka dareemaysaan imaana iyadu hawshii la rabay aanay ka qaban gobolka bari idinku maxaad diidan tihiin annagu waxaan diidannahay walaal markaan runta laga hadlo waxaan diidannahay waxa weeye wax kasta anaa iska leh adiga waxba kuuma ogoli waxba kama tihi deegaanka wax kastoo fiican anaa qaadanaya maanta haddaan xamar noqoto anaa la hadlaya adigu lama hadli kartid beesha caalamka hadday noqoto anaa la hadlaya adigu lama hadli kartid waxaasoo dhan baa diidannahay in maamulku naga dhexeeyo haddii si daacad dastuurka dib loogu noqonayo oo loo habeynayo haddii si mataqaanaa cadaalada ku jirto wax loo wada qaybsanayo ma diidanin dad wada dhashaana waa waa wada qaybsanayna miiskan waa soo wada fariisanayna waa hadday raalli ku yihiin waa rabaan weye laakiin aniga mar raba mar dambe inay ii hadlaan mideeda kale yasin waxaan rabaa inaan ka hadlo five minute ama two minute haddaa isiisa aan uqeexay dadka qolka ku jira iyo dadka dambe way dhegaysan doona waxyaalo badan oo websaadyada ay soo qoran cabdiweli cali gaas dadka la shaqeeya baan arkay oo xamar qof kasta oo taga la yidhaahdo lacag buu ka qaatay iyo damadiyuud buu ku jiraa walaalayaal aniga beesha aan kasoo jeeda ee majeerteen ee goboladan puntland ugu tirada badan ama lagu magacaabo nimanka xamar aan ka dhamaan ee albaabada fura ee madaxda boorsooyinka u qaada kulli waa maxamuud salebaan waa nin maadeertay anoo cali salebaan baa saas dhahaya ma fahamtay weligay iyo allaheenna ma aanan dhihin hawiyey lacag ka qaateen ama waxay noqdeen damaljidiid maanta maxaa keenay nin cali salebaan markuu xamar tegey oo walaalihiis kafee la cabday inay yidhahdaan lacag buu qaatay nimanka hadda filla soomaaliya ka buuxa ama magaca daarood ku qaraabta ama magaca majeerteen ku qaraabta ama magaca harti ku qaraabta boqol kiiba siddeetan iyo sagaal waa maxamuud salebaan ma fahamtay waxyaalaha aan ka gubanayno walaal qof kastoo soomaaliya ayaa ka gubanaya daaroodna waa walaalheen hawiyena waa walaalheen isaaqna waa walaalheen mar rabno ina loo ku turjumo dooni mayno way dhamaata waxaas haddii la dhihi lahaa lacag bay qaateen iyo haddii la dhihi lahaa cadow bay u tageen iyo hadduu cadow yahay hawiye hadduu yahay nin neceb majeerteen hadduu yahay nin harti neceb adaa kabaha u qaada iyo boorsooyinka oo twenty four seven la socda cumar cabdirashiid yuu yahay adigu yaa tahay kuwan fil barawa joogo fil xamar joogo iyo yihiin kulli waa maxamuud salebaan iyagoo magac majeertan iyo magac harti iyo magac daarood ku qaraabanaya walaal
waayahay afhayeen laakiin bari madaxweyne waa soo maray caddo muuse ayaa soo maray xildhibaanadii intii ugu badnayd baad haysataan waxqabadkii dekedii hadday noqon lahayd garoonkii hadday noqon lahayd waddooyinkii hadday noqon lahayd dhaqaalaha inta ugu badanay bari buu galaa idinku ma qabiil ahaan iyo jilib ahaan ayaad u diidantihiin mise bari ahaan oo dhan oo gobolka oo dhan ah dadka wada degan qabiil kastaba ha ahaadeene ayaa diidan qaabka uu wax u wado madaxweynaha hadda jira ee gaar
firi walaal maamullo kala dambeeyo tiro badan baa soo maray dhowr gobol oo isku darsamay bay ahaayeen annagu haddaan nahay reer bari markii runtii xaqiiqda laga hadlo walaal waa garan weynay markay sool iyo sanaa go'day waa garan weynay ku dhihi maayo annaga garashadaa nagu yarad laakiin dad jacayl bay naga ahayd walaalahan sool iyo sanaag degan iyo kuwo kale oo maqan iyo kuwo kaloo bixi doona galdogob iyo gaalkacyaba dega qaybo kamida dega oo bixi doona waa garan weyna waxay dhibsanayaan intuba dad jacayl bay naga ahayd waa saabinayna walaal puntland puntland baan ku haynay intaas ma fahamtay laakiin maanta walaal xaqi baa faraha ka dulacay dekadii eelaboorka aa magacawday walaal annaga waxba nagama soo galo mana haysano runtii xaqiiqda markaan kuu sheego nimankaa walaalaheena iyagaa meesha dhan wada qabsaday haddaan baraarugnay waa aragnay annagu haddaan reer barinahay waxaan aragnay soomaali in dulmi lagu haayo oo dhibaato lagu haayo waxaan aragnay annagu in dulmi naba ku hayo haddaan nahay reer bari waxaan aragnay kuwa nabadhashay dad noogu sokeeyo oo hartiga ah in dad dhib lagu hayo waxaan aragnay dadka kale oo ku xiga oo daaroodka dhib in lagu hayo waxaanu aragnay dhibaatada lagu hayo soomaali weyn oo nimankaa walaalaheena ay ku hayaan taas Laakiin aan- laakiin aan afhayeen haddii aan hoosba aad sida aad sheegtay jiribka aad sheegtay ama qabiilka aad ka dhawaajisay idinka laftigiina haddii hoos ahaan laydii eego en, kama dhici jirin wasiirka maaliyadda wasiirada ugu fiican ayaad heli karteen en, welina aad haysataan en, dhibka markaa aad ka sheeganaysaan maxay tahay wasiirkiinii weli waa ku jiraa bar- baarlamaankiinii weli waa ku jiraa ilaa haddana ma hadlin En, marka idinka maxaa idinka en, maxaa dhiboo jira idinka dhinaciin
walaal een, wasiirka maaliyadda horta kama soo jeedo jifooyinkaas gobolka baritega karkaar buu kasoo jeedaa een, dhowr bilood buu hayay muddo dhowr bilood buu hayay waana laga qaaday een, hadduu hayn lahaa iyo iyo haddii laga qaadaba meesheedii unbay joogtaa ninkan waa nin dictatori ah isaga iyo sibay ku socdaan lacagahan cashuuraha oo gobolka bari laga qaadana waa la qaadaa ama soomaali ha lagu dulmo ama dad kale ha lagu dulmo ama deegaanadooda ha ku dhistaan waxba anagu kuma aanan qabin nabadda gobolka bari taalla iyo gobolada kale oo puntland anigu waxaan aaminsanahay boqol kiiba sagaashan dadka gobolka bari inay keeneen haddaysan iyagu nabadda jecleen oo tolnimada jecleen oo soomaalinimada jecleen maanta heerkan ma soo gaari lahayn nabadna laguma wada joogeen ma fahamtay laakiin maantay waxa caddaatay in anagu dadkan haddaanan iska qaban walaalaheena oo ummadda oo dhan dhibaatada ku haya ciyaalkayga inay infakti ku samaynayso waayahay en, waayahay en- en afhayeen haddii aynu ku noqono en- en waa ognahay sida ay kusoo bilaabatay puntland nineteen ninety one-kii En, ilaa hadda laguma noqon sida loo qaybsaday en, baarlamaanka En, haddii aad tirahdid dib sharciga ha loogu noqdo baawarka en, sidii loo sheergaran lahaa dib ha loogu noqdo ma umalaynaysan inaad idinku laftigiina aad jeetaan xildhibaano dheeraada oo hadhowto haddiiba laysku noqdo xildhibaano dheeraada kullay aad qaadateen
En- anaga xildhibaana xildhibaan dheeraan ma haysano walaal fiiri en, soomaaliya maamul lo tiro badan baa laga dhisay hadda jubbaland baa ugu dambeysay baarlamankan waa lagu daray wasiiradan waa lagu daray En, galmudug baa la dhisay south west baa la dhisay kuwo kale hadda dhismaya kulli cadaalad bay ku wada dhismeen runtana ma la iska indhisaabi karo puntland anagu soomaaliya oo baaba'san baan dhisanay waxaan ku dhisanana xal bay ahayd si aanu nabad ku helo ciyaalkayguna nabad ku daataan maanta iyagoo dhan way ka taajireen walaalka caliye deegaanadoodii bay ka dhisteen nabad bay ku nool yihiin barwaaqay ku nool yihiin soomaalida kale oo dhan baa xushmaysa because of me annaga darteed bay nagu xushmaysaa walaal soomaalida kale xushmadda maanta gorowa taalla walaal gobolka bari haddiise ay ahaan lahayn saan haddaysan ahaan lahayn ma aysan heli lahayn ma fahamtay maadaama goboladaas oo dhan maanta cadaalad lagu dhisay gobolka bari diyaar wuxuu u yahay dib in loogu noqdo puntland oo si cadaalad wax lagu qaybsado oo si cadaalad wax lagu dhiso walaalka caliye nin aan deegaanka waxba ku lahayn oo canshuur soo gelin oo waxba soo gelin baa laba iyo toban agaasimo iyo toddoba wasiir iyo toddoba iyo toban xildhibaan leh caqligaaga ma ka degaysaa gobolkii barina walaal inuu laba xildhibaan yeesho iyo laba iyo laba wasiir waxaan macquul geli karin weye gobolka mudugu aniga waxba iga soo gelin saa lix shan xildhibaan iyo lix xildhibaan iyo toddoba xildhibaan leh walaalka caliye iyo- iyo iyo labaatan wasiir iyo soddon agaasime waxaan macquul ahayn waa macquul maha weye walaalka caliye ka laga hadlaayo waxyaalahan ku doodayna waa wax macquul ah oo lajit ah dadkaas walaalaheena dembi ma rabno inaan ka galno inaan afka ku dhufano ma rabno laakiin waa ku qasbannahay inaan soomaali weynna aan u bandhigno annaguna isu bandhigno waayo ninka walaalka Waya- walaalkaisu garan waayo Wa- waayahay en, haddaynu yaasiin yaasiin wax yar wax yar baan rabaa iga raalho ninka walaalkaayo wada dhalashada idinka dhexayso ama cadku idinka dhexeeyo walaal hadduu garan waayo dhaqanka iyo xeerka hadduu garan waayo waxaa ku qasbantaa inaa ummadda tala tusto because beri waxaa imaanaysa qofkaas inaan la aaminin hadalka uu yidhaahdo iyo woodka uu yidhaahdo lama aamini karo waayo walaalkiisna aamini kari waaye sidee baad ku aaminaysaa aduu soomaaliya i don't think so ma aaminsan ma aaminaysid waayo kii la dhashaba aamini waaye waa qofaan qowl lahayn waa qofaan axdi lahayn weye oed walaal waa mahadsan tahay wa wa waayahay en, sida aan ogsoonahay en, hadda dowladda cusub oo qabsatay waxaa ka horeysay madaxweynaha farole En, dhibaatada kana oo kale maydin samayn en, dhibna kamayna sheegin En, farole iyo maxay ku kala duwan yihiin iyo gaas
En, walaal en, en, en, yaasinow arrintan farole iyo kuwii ka horreeyey iyo kan hadda joogaba isku mid bay laakiin way kala dareen En, dhalinyaraduna en, loods bay kala leeyihiin soomaaliyana marxalad kala duwan bay ku jirtay farol markuu shalay joogay marxaladay ku jirta soomaaliya waxay ahayd kumeel gaar maanta cabdiweli cali gaas wuxuu joogaa dowlad federaal oo rasmiya oo adduunka laga aqoonsan yahay maantana lugaheeda ku taagan berina lugaheeda ku istaagi doonta insha allah ilahay soomali faras kheyrka kulwada noo wada furo taasaa keentay taa taasaa keentay in dowladda federaalka ah gobolka bari uu la hana qaado in soomaalida kale oo walaalahooda gobolada kale dhistay inay la hana qaado in cadaaladda iyo sinaantuna goboladan uu ka muuqato aan ka muuqanin hadeer rana waktiga xaadirkaayo la joogo wayahay dhaamin waxba isma dhaamin aniga saan bay ii haayeen run ahaantii wayahay inagoo gabagabadii ku dhow afayeen haddii aynu maxaad xal u malaynaysaa sidee waxaan loo toosin karaa maxaad xala oo aad u haysaan dadka puntland degan iyo weliba gobolka bari
aniga dhammaan soomaali weyn oo dhan horta waa salaamaya waana mahadsan tahay gaar ahaan shacabka puntland meel kasta ay joogaan iyo dadka isku haybta ah oo magaca wadaaga halka mid oo message aan u diraayo waxa waaya dadka gobolka bari degan walaalayaal nabadda ilaashada xaq waxaa uleedihiin dadkan hadday idin soo wareena iska celisaan dadka magaca ay wadaagaan cabduweli cali gaas iyo ciidamada oo magaalada soo dhoobay waxaa leedihiin isino waxaa leedihiin salaadiin waxaa leedihiin niman badan oo culamo ah waxaa u baahan tihiin kiina qaldan inaad qabantaan maalin waxaa jiraysa ciidan waxba ka qaban karin maanta meel xun bay taagtay reer miyigii o dhan qoryahoodii bay soo wada qaateen reer baadiyihii o dhan waa soo wada kaceen kuwii magaalada jooga waa soo wada kaceen ma aha inaad sugtaan walaalayaal dadku intuu soconayo yiron wadda inaad inaad sugtaan waa qalad waayo waa inaad dadkiina qabsataan kuwiina xun kuwaan dadkaan bari jooga xataa waxaa loo bahan yahay hadday qaldan yihiin idinkaa dad u ah waa inaad qaban kartiin dadkiina maxaa isimo ku tihiin maxaa dad ku tihiin horta sideedaba boqor markaad sheegato isim aad sheegato oo kaaga xun aadan ka hadlaynin danminis waxa uu isagu yahay adigu waa tahay wey wax dhib faran oo idin dhexeeya ma jirto